sharcigan waa mid soo gelinayo dakli ma aha mid asaga dakli u baahan wuxuuna saameyn weyn ku leeyahay dhaqaalaha iyo horumarinta wadanka wuxuu xakamaynayaa ama uu ilaalinayaa hanaanka iyo habdhaqanka badaha iyo kalluumaysiga midkiisa fiican iyo midka xun xaalufeynta kalluunka wasaqeynta baddeenna iyo waxyaalo la mid ah baarlamaanka sharafta leh waxaan idiin soo jeedinaynaa inaad ka gudataan waajibkii idinka saarnaa sharcigan oo muddo dheer nala yaalay meel kastaba uu dhaliilka leeyahayna aan ka raadinay sharcigan guddigu anigu horena waa u ammaanay shaqay soo qabteen laakiin qiyaamaa ku jirta qodobka saddexaad qiyaamadii ugu weyneed oo laga doodayo meeshaan ah dib bay ugu soo celiyeen badda soomaaliya saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo saddex waa dherarkeeda ballaceeda waxay yidhaahdeen waa laba boqol oo nautic mile ma ahan waa saddex boqol oo iyo konton nautic mile haddeer tan kale oo ay ezakia moodaa inay hadda noo dhexgeliyeen oo ay rabaan inay isku dhex qabsaan sharciga innaga territorial sea baa la yidhahdaa macnaheedu waxaa waaye dhulka soomaaliya waa laba boqol oo nautic mile waa markii tobnaad oo baarlamaanka la keenayo sharcigan guddigaana waxaa leeyahay isku xisooba goorma baddeena labaiyo toban meel laga soo dhigay badda intana ilaa dhulkay jirtaa saddex boqol oo meel waay ilaa yurub intana ilaa south africa oo lix saacdood dayaarad u duulaysa waay baddaana inta lama keeni karo wax qoraal ahoo laba iyo toban eh iyo wax labaatan iyo shan ena laguma qori karo ubaro waaweyn ayaa adduunka ka kaansanaynaa yu-ankay taalla ubaradaasa hadda annaga taleefano u diraynaa baddan mar walba soo noqonayso in la hadaa la rabaa wallaahi oobtalaay oobtalaay lama hadaa arrintaa inna ku jirto inna fiiha inna baddan lagama hadli karo waa la go'aamiyey baarlamaanka waa laalay u-nkay gaartay golaha ammaankaa taageeray baarlamaankaasi meel laga soo gala male marka cidda wadata waxaan umalaynaa naka fiika inna nafsak adiga nafsirkaaga inna kugu jirta ninka wata hadda waxaanba maqlayaaba shalayga wax naloo akri nin baa maanta ku kabanoo ku hoos jiro meel laga soo geliyo aan la garanaynin baddeena inta puntland xukunto inta somaliland ay xukunto iyo inta annagaan ubotaynaynayaa badan way hataa ayaga kalsoonidooda intay ka qabi karaan fikradeeda ma soo ururisay wasaaradda ma la wadaagtaa ilaa annaga qarankii o dhan matalayna qaadanay astaantii maya waaye in annaga laiska soo ordo cod cod cod cod cod la yidhahdo hada laa yajuuz xerosaarka wuxuu leeyahay markii akhrinta saddexaad la maro intaan codaynta la gelin afar iyo labaatan saac dib waa loo dhigi karaa hindusharciyeedkan saas awgeed hindusharciyeedkan afar iyo labaatan saac ayaan dib u dhigaynaa